waxaa magaalada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ku geeriyooday sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid ahaa culimmada diinta islaamka cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka waramaya alleha u naxariista ee sheykh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid ahaa culimmada waaweyn ee soomaaliyeed kuwooda ugu magaca dheer islamarkaana ahaa daaci noloshiisa u horay faafinta diinta islaamka ayaa ku geeriyooday magaalada bu'aale ee wilaayada jubbooyinka shalay qoraxgaabadkii oo ay taariikhda islaamku ku beegnayd saddex iyo tobanka bisha labaiyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo saddex sheekha ayaa muddo laba usbuuc ah la xanuunsanayay cudurka macaanka sida ay alfurqaan u sheegtay walaashiis jamiilo macalin cabdiraxmaan oo ka mid ahayd dadkii tabantaabinayay ayaamihii uu xanuunsanaa magacaygu waa jamiilo macalin cabdiraxmaan sheekhaas walaalkay waa ilaahay u naxariista awalan iyo aakhir anuunkana sidoo kale khayr allahna siiyo laba usbuuc camaloo xanuunsanay sabdidiyo xanuunka saa'idka uu qabtay walax dardaaramo diinta ilaahay kitaabka ilaahay ee sunnadaha lagu dhega walaxaan ahayn oo dardaaramo kama hayno haddaan kala dhimana cafeyta wiil waa idinsoo duceeya haddaan noolahana waa isu imaahayna wiil galabta casirti ow markii laga baxay ow barasharkiisaa dhacsanaa layidhi bu-aala lagu soo naqay isagoo tawxiidka heystoo dardaarmao dadka wacdiha ilaahay nafta ka qaad marka ilaahay u naxariistaan laa inaa lilaahi wa inaa ilay raajicuun mar aan wax ka weydiinay tafyirta sheekha ayaa waxa ay tiri dadka uu ka tago sheikhu waa afar wiil iyo saddex gabdhoodoo adduunka uga tago wixii horena waa wixii kalena waa ka hormareen hal xaasuu ka tegi ilaahay ha u naxariistaan leenna wax si gaara aada ugu xasuusanaysid ugu dambeyntii ma jiraan dabeecadiisa sheekhaas maasha allah iska hadleen dabeecad faalan oo diinta ku dadaala oo adiga sagaal iyo labaatan toban iyo sagaal sano iyo hadda uu lixdan iyo toddoba sano uu jiray intaas diinta ilaahay u faafihaya sheekh axmed dheere oo ka mid ahaa culimmadii aadka uga warqabay xanuunka sheekha kuna booqanayay gurigiisa ayaa waxa uu dhankiisa inoo sheegay in isaga oo xanuunsanaya uu in badan akhrinayay duruusta ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allahuma ajirna fii musiibatina wacaaqibnaa khayra minhu waxau sheekha intii hore wuuna xanuunsanayay laakiin wuu qarsanayay daraase xawligana wuu waday laakiin tobankan dambe maalinkay ciiddu soo dhowaatay ayaa sheekh si gaara loo qabtay waana waday xataa waxaan xusuusanahay inuu ruux walba u yimaado uu dhahayay ilaahay subxaana watacaala keligii hala caabudo waad ujeedaan gaalo way jabtay dowla islaamiya afghanistan bay ka dhalatay warkuu ku celcelinaya kaasuu ahaa marka waxaa weye sheekhu waa xanuunka waa uun xanuunka soo boodu ahaa laakiin wuu soo luuday wuu soo luudayay maalinkii ciiddii ayuu xanuun adag qabtay qur-aan baan ku aqrinay markii igu dambeysay oo aniga igu dambeysay weliba xanuun adagii u haystay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah kelimadaasuu ku celcelinayay sheekhu waxa uu ahaa nin aada ugu dadaala waxbaridda dadka waxa uu afar iyo labaatankii saacba masjidka ka akhrin jiray saddex dersi waa kan mid ka mid ah ardaydiisii oo ka waramaya duruustii ugu dambaysay ee uu bixinayey walaal duruustii ugu dambaysay oo hadda sheikha noo akhrinayay iyaanaan dambaysa duruus musalsal ayuu waday iyaan horeysa tirmidi ayuu dhameeyey kabacdi wuxuu mukhtasaru saxiix albukhaari ayuu akhriyey kabacdi mukhtasar saxiixulmuslim buu ku xijiyey sunanu nasaa-i ayuu ku xijiyey nasaa-i wou socda habeenkii hadda wou socday waxaa kaloo subaxdii socday altarkiib waatarhiib lilmundiri habeenkiina wuxuu akhrin jiray nasaa-i ayaa dhex noo socday tafsiirna hartiga ayuu akhrin jiray ummadda dhan ay ka faa'iidaysan jirta asagana marka waxaan leenahay sheekhayna ilaahi subxaanahu watacaalaa ha u naxariisto jannaatulfirdows alaclaana allaha geeyo kutubihii ugu dambeeyey intaas ayay ahay duruustii ugu dambaysay ee uu sheekhu duubay waxaa aada ugu badnaa dardaarankan oo ah kii uu jeedinayey markii uu shalayta geeriyoonayey afar qofkayna u dhammeen waddadii khasaarada inay taa allah ku dhaartay walcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat watawaasow bilxaq watawaasow bisabri in kitaabkii sunnada iska dhaaftay ee aad leedahay adduunkan la socaha ama waxaad leedahay hebelaa taageeryaalkiisaan ahay waa inaan la socdo bal meesha xaalkiisu maraay yaa taageersan tahay ma allah iyo rasuulkiisaa taageersan tahay mase waxaa taageersan tahay ibliis iyo ururkiisa ilaa laba xisbi la jirta adduunka xisbullahi iyo xisbu shaydaan xisbu shaydaan khasaaray ku dhamahayn xisbullahina ilaahay muxuu yidhi alaa ina xisba allahi hum almuflixuun taasna marka waa in ruuxa muslimka uu ka fikiraa inuu dhuuxo ayaa laga rabaa kuna dhaqmo wuxuu dhuuxay
allaha u naxariista ee sheekh nuur maclim cabdiraxmaan ah ayaa lagu wadaa in maanta la aaso si kastaba ha ahaato ee geerida culimmada ayaa ah musiibo weyn kaalintoodana waa dalool aan la awdi karin